bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan halkan isugu nimaaday in aan idiin soo bandhigo warmurtiyeed ka soo baxay dowlad goboleedka galmudug oo ku saabsan dagaallo abaabulan oo ka socda geese kala duwan ee deegaanka dowlad goboleedka galmudug dagaalkaas oo ay soo qaadeen kooxaha puntland maleeshiya taabacsan iyo kooxda sufada ay soo qaadeen wuxuuna ka socdaa dagaalkaasi deegaano kala duwan sida gaalkacyo meeracowleed iyo godinlabe waxaad arkaysaa hal waqti ayay wada dhacayaan labada dhinacna way naga degan yihiin ujeeddada meeshaas ku jirtaana waxay tahay in lagu carqaladeeyo amniga deegaanka iyadoo lagu jiro xilli xasaasiya oo dadka dowlad goboleedka galmudug ay u diyaar garoobayaan inay si habsame leh uga qeyb qaataan ugana miro dhaliyaan hanaanka doorashooyinka dadban ee labada kun lix iyo tobanka sidaa darteed annagu shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa iyo beesha caalamkaba dowlad goboleedka galmudug inay inay yihiin dad mabaadi'dooda iyo dastuurkoodaba uu ku dhisan yahay hanaanka nabad kuuda noolaashada iyo deris wanaagga arrimahaas oo in badan aan baaq ka jeedinay kalana hadalnay khaasatan dowlad goboleedka puntland iyo sufo intaba hase yeeshee aan dheg jalaq loo siin arrimahaas lagana hoos qaadin baaqyada ay soo jeedinayaan dowlad goboleedka galmudug waxaan intaas aan ugu celcelinaynaa in fursad aan siino nabadda oo aana noqon kuwo markiiba ku milma dagaalada abaabulan ee ka socda geesaha kala duwan ee deegaanka galmudug sidaa darteed mar kale iyo mar kale waxaan ku celinaynaa oo aan tusaynaa indhaha shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo dalalka deriskaaba rabshadaha iyo dagaalada soo noqnoqonaya socda inay yihiin kuwo lagu carqaladeynayo nabadda deegaanka gobolka iyo guud ahaan habsami u socodka howlaha siyaasadeed iyo doorashooyin ee ka socda deegaanka galmudug marka waxaan leenahay oon ku baaqaynaa dowladda federaalka beesha caalamka dowlad goboleedka eagad au-da dhammaan in arrimahaas loo eego si hoose iyadoo in badan aan ka soo hadalnay inay puntland ay caadeysatay haddana sufada ay ku biireen inay yidhaahdaan waxaana soo weeraray galmudug garabsanaya shabaab marna ay yidhaahdeen galmudug baana soo weerartay oo garabsanaysa dowladda federaalka ee soomaaliya waa nasiib darro mar kale iyo mar kalena waa ku celinayaa nasiib darro waxa ayaan darra ah maamul dhan ee dhisan inaanu kala garanayn habka ay wax u socdaan iyo rabshadaha iyagoo weliba iyagu shoobaraha bilaabaya taasina waxay astaan u tahay inay marmarsii u sameynayaan ay kula saantirtaan daandaansiga qaawan ee ay ka wadaan xuduudaha aan leenahay galmudug kama ay jawaabi waayin waxay xeerinaysaa oo ay wax u hambeynaysaa shacabka soomaaliyeed khaas ahaan shacabka walaalaha ee degan labada dowlad goboleede mushkiladdu ay ka taagan tahay dowladda federaalka ee beesha caalamkana waxaan ka codsanaynaa in arrimahaas hoos loo fiiriyo ereyada qadafka ee soo noqnoqonaya been abuurka iyo jahawareerinta shacabka iyo siyaasadda guud ee soomaaliya waa gartay wasiir waxaad sheegtay in dagaalkan uu yahay mid abaabulan yaa waa cidda abaabushay xageese laga soo abaabulay dagaalka wuxuu ka abaabulan yahay puntland iyo sufa waxaad garanaysaa in ereyadii iyo siiqadiina isku si loo isticmaalayo waqtiga isku soo aadkaya jaangooyada sufa way joogi jirtay galmudugna kuma dhici jirin macnaheedu waxay tahay xiriir ayaa ka dhexeeya ku aadan in galmudug si wada jir ay ula dagaalamaan aada u weyn weliba aada u weyn oon qarsoodi ahayn waa gartay sufa kooxda ah ku magacaabaysa waxaa haysataa deegaano ka tirsan galmudug ma waxaa jira howlgallo qorshaysan oo aada bilaabaysa inaad oga sartaan deegaanadaas mar walba sida aan sheegay dowlad goboleedka galmudug mabaadi'deeda asaasigaah waxa weeyaan wadahadal iyo nabad ku wada noolaasho wixii kala duwanaashahay jirana waxaan aaminsannaha wadahadal in lagu xaliyo haddii ay soo dhaafto waa goonideeda laakiin mabaadi'da dowlad goboleedka galmudug waa nabad ku wada noolaasho iyo in wadahadal iyo miiska lagu xaliyo wixii kala duwanaashahay jira dhanka xuduudda saddex jiho ayaa sheegtay in galmud laga soo weeraray dagaalkaasi waxaa la sheegay in ciidamo new boolis qayb ay ka yihiin idinka yaa ku eedeynaysin marka la eego galmudug
haddii ay dhacdadu isla dhacdo sida ay u dhacaysana ay raad isu ekaan kara ay yeeshaan waxay muujinaysaa dagaalle abaabulan inay yihiin laakiin waxaan hadda carabka ku dhufanaynaa puntland iyo sufa wixii kalea jira ayagaa soo bixi doona laakiin way jiraan abaabulo badan ee ka socda xuduudaha waa gartay wasiir dagaalka guddanlaba waxa uu ka bilowday ciidamo ka tirsanaa galmudug oo gadooday islamarkaana isbaaro dhigtay duleedka guddanlaba maamulka uu ka gaabiyey xalkeeda taas soo mas-uuliyadeeda ma qaadaysaan maya ciidan goosay iyo ka gaabin maamulkan uu ka gaabiyana ma jirto godin labe waxa weeyaan dhulka meesha dhexbartanka ku yaala marka loo fiiriyo sufadu dhinaca ay jirto waa magaalada dhinaca ku haysa cadaado muranna kama taagna qaylana kama taagna haddii isbaara ay timaadana kama tirsana ciidamada dowladda ka amar qaata ee galmudug wixii aan intaas raacsanayna waxay ku shaqaynayaan mabaadida in laga qabto deegaanka iyo dadka ah waa gartay dagaal ayaa galabta gaalkacyo ka dhacay xagguu ku dambeeya dagaalkaas wuu socdaa weli sidaad ogtiinba dagaalku wuu bilowdaa wuu joogsadaa wuu bilowdaa wuu joogsadaa taas micnaheedu maahan in si dhaba oo kama dambaysa dagaalku uu yahay waa sheegay galmudug waxay xeerinayaan barnaamijka nabad kuwada noolaashaha baaqiya ayaa la soo diray dowladda federaalka ka hadashay annagaa baaq jeedinay welina lagama waantoobaya waxay soomaalidu tiraahdaa maqlay badan markhaati bay ka waxtaa waxaan ku markhaatiyeynaynaa indhaha beesha caalamka shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka iyo inta danaynaysa arrimaha soomaaliya arrintaas in hoos loo eego oo hadalkeena hadalaan ahayn uu ka soo baxo hadday tahay galmudug cidda dhibaatada wadda waxaan u heelanahay mar walbana aan ku baaqaynaa inaa hanaan nabadeed aan kusoo dabaalno haddaysan ahayna way u baahan tahay cid saddexaad haddii loo waayo hadda waxay noqonaysaa marka meel lagu kala leexdo waa la weynayaa weli waxaan xeerinaynaa in wejiga la kala dado sidaa sheegtay baaqyo ay u jeedeen kooxaha aad la dagaalamaysaan ma jiraa baaq markan kadib ay u jeedinaysaan ee ku aadan wadahadallo nabadeed weli waxaan qiimeynaynaa xaaladda inkastoo la yiraahdo camalka iyo mataguba kuguma meel simaan meeshay kugu qabtaan unbay kaaga dhammaysanayaan laakiin weli miirkeena waa joogaa waxaan xeerinayno iyo waxaan dhowraynaa naqaanaa haddiina la dhowri waayo de waa waxay kaa tambadshaahay siday noqonayaan lama sii sheegi karo laakiin marnaba kuma degdegayno inaan dagaal iyo gacanka hadal aan ku xalino khilaafaadka jira dagaalkii gaalkacyo khasaaro badan ayaa ka dhashay saacado badan ayuu qaatay maxaad inooga sheegi kartaa marka khasaaraha dabta ee dagaalkaas uu ka dhashay shacab iyo ciidan intaba dhinac kasta uu ka dhacaba buunbuunintiisu wax micnaa ay sameynaysaa ma jirto waxa weeyaan dadku waa shacab guriga sii jeeda iyo kan soo jeeda labaduba dad wada dhasho ay yihiin dhibaatooyin baa dhacaya meesha xabad ka dhacdo dhimasho iyo dhaawacyo iyo dhibaatooyin badan baa ka dhacaya waxaan ku baaqaynaa ciidanka is-hor fadhiya inay ilaaliyaan hanaanka wada noolaashada shacabka ehelka ee walaasha ah shacabkana waxaan u sheegaynaa war maamulada jiraahe dhinac kastaba ha ahaadeene haddii debshidku uu ka socdo maamulka markaas shacabow aada salka ku hayso waxaa wanaagsan inaad ka hadasho aayahaaga waxaa lagugu dirayo waxaad isdilaysaan waa walaalkaa waa albaabkii kugu xigay maamulkani mudayarka bacdi waa iska tegayaa isagoo tiimo badan abuuray yaa la doonayaa inay dhex maraan waa shacbiga shacbiga waxaan ugu baaqayaa walaalaha ah inay gartaan maslaxadooda inay iska fiiriyaan dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan mararka qaar si loo xakameeyo ama waqti gaaban loogu helo inay kala muuqdaan waxyaabaha jiri kara waa gartay maxay tahay xigmadda ka dambeysa amaba arrinta ka dambeysa in xilli kasta galmudug lagu eeday in xiriir ay leeliyahay al-shabaab
waxaa la yidhahdaa dulmi fal ooyina ku dar shabaab iyo daacish labadaba waxay degan yihiin puntland oon ognahay xarumo ay ku leeyihiin cid walbana ay ka warqabto sidoo kaleetood shabaab kaliya waxay degan yihiin meelo ka mida galmudug ma buunbuunino maleeshiyaadkan la aqoonon sumada lahayn oo dadka hebel iyo hebel la dhihi karo ay hogaaminayaan ee qaska ka wada degaanada waxaan xirinaynaa daacish iyo al-shabaabba waa furunti caalami ah oo jira oo si heer caalamiya loola dagaalayo puntland iyo galmudugna waa laba dowlad goboleed oo territoriyada soomaaliya ku jira ay tahay iyagu inay isgarabsadaan cadowga kusoo duulana ay iska qabtaan waa ayaan daro haddii qolana salka ay gashato qolana lagu eedeeyo waa nasiib daro laakiin waa nin iyo garashadii hadday iyaga sidaa la noqotay annagu ma kaashana cadow umana kaashanayno dad walaalaheenna dariskeenna ah daris wanaag naga dhexeeyo nabad aan ugu baaqayno xiriirna nagama dhexeeyo al-shabaab balse waxaa naga dhexeeya inaan isdilno waxaana naga go-an oo noo qorshaysan inaan ka sifayno dhammaan deegaanada ay ka joogaan galmudug sida xaqiiqada godin labi gaalkacyo dad ayaa ku barakacay dadkaasi maxay galmudug u qabato gurmada
dee barakicii baaba socdo maxay ka qabatay maaha goobaha ay yimaadiin soo dhaweyn bay kala kulmayaan waxay kala kulmayaan waa deegaankoodii joogaan dalkoodii joogaan ajaanib maaha barako cuna haddii aad gurigan ka tagtood xaafadda geeskeeda kale aad degto barakac maaha haddii laga soo gudbana hadda suuqi laga adeeganayo kaleetoodaba lasoo aadayba marka wax dhibaataa weyne kama jiraan waxay tankooda uu soo batana waxay mari doonaan dariiqa dadka barakacayaasha guduhu ay maraan